madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane docor xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daahfuray qorshaha higsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka higsigan oo ka kooban toddoba qorshe qaran oo shan sannadla ah ayaa waxa uu diradda saarayaa sidii ay soomaaliya ku noqon lahayd dal midaysan xooggan nabdoon kana mid ah wadamada dakhliga dhexe meelaha sare kaga jira marka la gaaro sanadka labada kun iyo lixdanka shirkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare wasiiro xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wakiilo ka socda beesha caalamka iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in qorshahan uu ku yimid aragti maskax iyo dhaqaale soomaaliyeed uusan keliya xoogga saari doonin dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka balse uu wax weyn ka bedeli doono fikirka mujtamaca soomaaliyeed uuna saamaxayo in dadkeenna ay ka baxaan ciriiriga dhaqaale fishinkan waa waxa soomaaliya dadka soomaaliyeed ay doonayaan wuxuu cabirayaa doonitaanka dadka soomaaliyeed ayuu cabirayaa wuxuu cabirayaa codka muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay dalka koonihiisa ka koone ay kasoo dhiibteen markii lala tashtaday sida odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka ganacsatada ardayda shaqaalaha dowladda iyo dayasfaraha ama dadkeenna qurba joogtaha intaba
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo shirka daahfuray ayaa bogaadiyey khubaradii iyo aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee wakhtiga geliyey odorosyada iyo cilmi baarisyada baaxadda weyn leh
maanta waa maalin aan soo gaarnay oon ka soo gudubnay meel aan dhihi jirnay waxaan rabnaa inaan aan samayno vision la yidhaahdo inaan samaynaan rabnaa oo muxuu yahay iyo definitionkiisi iyo ujeeddooyinkii wixiisa aan ku mashquulsanayn safarka aan ku gaarayno meeshaas aan raacayno bullet trainska wuu bilowda wuuna socdaa si fiican uuna u socdaa xukuumadaha jeejeesigooda waa run waa caqabad wixii hore daaday wax cusubaan doonayaa dadkii hore dir dad cusubaan rabaa waxyaabaha aan ku mashquulsanayn waayihii dambe waxay dad u sheegno tusnana qof kastoo soomaali ah ee dowladda u shaqeeya dowlad soomaaliyeed u shaqeeya xasan sheekhna uma shaqeeyo shalayna madaxweyne farmaajo uma shaqaynayn maalintii kasoo ma aha qofka shaqaalaha dowladda ee ciidanka ah ee civil servantiga ah ee diblomaadka ah ee maxaan kula wuxuu u shaqeeyaa dowlad soomaaliyeed aaminaadda noocaasa waaye waxa keenaya inaan horay u soconno oo aan hore u sii soconno